xilli roobaadka waxaa inta badan fatahaado sameeya webiga shabeelle kaas oo saameyn ku yeesha guud ahaan deegaanada uu maro waxaana halkaa lagu waayaa hanti ay ka mid tahay tacabka beeraha iyo sidoo kale in dadku ay ka barakacaan guryahooda haddaba ah aqoon-yahanada ku nool magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida looga hortegi karo fatahaada webiga shabeelle uu sanad walba ka geysta deegaanada uu maro ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ayna bulshada ugu baaqeen in si isxilqaan ah ay isaga xiraan faraha webigu biyaha kasoo fataho webiga marka uu soo fariisto oo ay ka daan etoobiya roobabkii ay ka curtaan sida caadiyan lagu yaqaano webigu wuu fatahaa ama karkaarad u gooyaa culays markaas marka la dareemo waxaa la samay jiray waxaa la neefi jiray biyo xireenada oo ama kanaalkii faw ama kanaalkii shiinaha aa la neefi jiray shiinihii oo kale kanaalka shiinaha waxaa nugu maqaalaa inay geeda ka baxeen geeda waaweyn oo yacni biyihii mataqaana aysan ka gudbi karin marka intaasoo caqabadaha haysato webigan fatahaadahan intaas unbaa mataqaanaa sababi karto waxaana ilaahiyaana nasri keeni karo waxay tahay isxilaqaan isxilaqaan maxaa la dhihi jiray iskaa wax u qabso wacyigelin baraarujin intaasba dhallinyarada doorkeeda diyaaray u taha meesha fatahaadu ka jira iyo dadka ku noolna dhibaatada ka jirtaa la dareemayaan markaas bay ayaguna wax qaban karaan toosin karaan is-abaabulaan yacni in wax badan la qaban karo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa arrinta gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolada diriska leexba culays markaan haysta oo fatahaadada uu sarreeyo oo ay ka dhashaan cudurada iyo burburka hantideed in ilaahay ka dulqaado ayagan waxaan ka rajaynayaa inay ficil suuban la imaan doonaan sanad walba oo ay roobab xooggan da-aan webiga shabeelle ayaa kusoo fataha magaalooyinka uu maro sida beledweyne jowhar iyo deegaanada kale ee hirshabeelle isagoona baabi'iya inta badan dalagyada beeraha sidoo kalena dadku ay barakacaan